magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalin jebinayeen boqol arday oo baratay xifdinta qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa iyo weliba akhriska qoraalka luuqadda carabiga kuwaasi oo ka aflaxay madrasada nasrudiin munaasabadan lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madrasada culimo udiin macalimiin waalidiin dhalinyaro haween iyo ardayda loo qabtay munaasabadda maamulaha madrasada nasrudiin ee magaalada muqdisho ustaad cabduqaadir axmed ayaa ka waramaya heerka ay soo mareen ardaydan maanta waxaa noo qalin jebinaayo dufcada toban iyo toddobaad farbarka oo aan rabna maanta inaan si gooni ah u maamuusno ardayda qiraa'ada iyo kitaabada dhammaysatay oo ayagana ah dufcadii soddonaad oo maasha allah qaarkii la farbaray maanta ay jaamacadaha qaar mastar ay diyaariyeen qaarna tigtoore hadda ay wadaan marka ardaydaas yaryarka maanta si gooni ah inaan u maamuusno aan rabnaa insha allah waxay ku biirayaan gruubka qur-aanka baranayo iskuulka kusoo biirayo bacdeenna insha allah tacliimta sii dhammaysan doono marka ardaydaasi si gooni ayaan u maamuusaynaa waxaan kaloo maamuusaynaa insha allah ardayda dhammaysata kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala oo maanta dufcadooda ay tahay dufcadii toban iyo toddobaad ee ka horeeyeen lix iyo toban dufco maasha allah ayagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigooda qur-aanka ha ku sugo waalidkii ku soo dadaalay intaas sane macallimiinta iyo ku garab siiyana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allah maalinta qiyaamo taajkii inuu u saaro qaar ka mid ah multisharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey marka ardada waxaan leeyahay muhiimadda waxbarashada ay leedahay maadaama ay heerkaasi tahay inaad aqoonta waa iftiin dadaalkaa bixiyey in ilmuhu ay maanta ay noqdaan xufaad fadliga ay leedahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalinta qiyaamo waxaa loo yeeraa waalidu xaafidu lqur'aan markaasaa yulbasu waxaa loo libisaa min xulali lkaraama isku joog karaamo ah taaj oo isku joog karaamo ah ayaa loo libisaa
qur-aankii waad dhammayseen waad xifdideen xafladdiinii maamuuskiina maanta loo fadhiyaa intaa inaad uga hartaan ma ahan waa inaad halkaa ka sii wadaan macnaha qur-aanka aada barataan axaadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam intii halkaa lagu soo bandhigay laga sii kordhiyo laga sii siyaadiyo halka laga sii ambaqaado waayo wuxuu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam tacaahadu hada alqur'aan qur'aanka kabar qaba oo ilaaliya oo muraajaceeya oo mudaakareeya oo mar kasta ku celceliya
dufcadan waa dufcadii toddoba iyo tobanaad ee ka aflaxdo madrasada nasrudiin ee magaalada muqdisho tan iyo markii la aasaasay